agaasimaha waaxda dhulka dowlada hoose ee degmada beledweyne cabdiraxmaan maxamed fiido oo la hadlay reediyo beerula ayaa baad u diray dilaaleyda dhulka iibisa ee beledweyne waxa uu sheegay in dowlada hoose ee degmada beledweyne waaxdeeda dhulbixinta ah ay wado qorshaha lagu diiwaan gelinayo aqoonsiyana loogu sameynayo dilaaleyda dhulka iibisa agaasimaha waaxda dhulka dowlada hoose ee degmada beledweyne cabdiraxmaan maxamed fiido ayaa ugu baaqay inay qaataan aqoonsiga dilaaleyda si ay u noqdaan kuwo sharci ah waa dhawaahay waan idiga mahad celinayaa sidaa mataqaanaa bulshada aada mar walba aada xeen u tihiin inaa usoo gudbisaan wararka qorshaha aan hadda leynahay inaan qabano hadda waxa ugu horeeyo hadda qorshaha miiska noo saaran oo yahay dalaaleyda dhulka dhulka dalaasho ka howlgala degmada beledweyne waxaan rabnaa maadaamay anigaas dadka si dhow wada shaqeysa wada shaqeynta nooga dhexeysa ay yihiin waxaan rabnaa in si guud aan u wada sameyno i d aqoonsi sababtoo tahay waxaa mar walba bata iska qabsiga dhulka qofka ugu badanoo bulshada mar walbana la kulmo hadda aysan ka warqabin bulshada badankood ay u haystaan mataqaana qofka ugu dhawey u cabanayaan ama qofka u dacwoonayaan uu yahay qofkii dalaalida ah waxaan rabnaa marka dalaaleyda dhulka ee degmada beledweyne ka howlgasha afarta xaafadoodba in maaragtay aan qorsheynayno inaan u sameyno i d aqoonsi oo lambarkiisa iyo mataqaana anigana noo rajista garaysanaado galfeelna noogu jiro oona ahaada qof yani dalaaleyd ah oo dowladda hoose ka rajista garaysan oo xog walbo dhulka ama dhul walbo marka taqaanaa goobtaas uu tegaayo iyo macluumaad walbo khatar walbo dhulkaas kala kulmane oo xafiiska dowladda hoose waxda dhulka uu soo gaarsiiyaa taasna waxaa mataqaanaa mar walbana ay ku qurux badnaanaysaa in aniga ka duwaxa ahaan qabad walbo dhulka ka taagan aan ogaana ayagana inay soo gaarsiiyaan qabad walbo markaas ayaga ay ka hortimaada ama la kulmaan waxaa jiro dalaaley fara badan oo hadirtaan mar walba marka dambeyso kusoo kordhayo dalaaleyda ayagana waxaan rabnaa si mataqaanaa ayagan dalaaleydaas kaleeto ay rajista garaystaan dukumentigooda ayagana ay rajista garaystaan dukumentiyashooda marka kolley guud ahaan anigu hadda kala reebeyn dalaaleyda ku dhaqan degmada beledweyne waa inay mataqaanaa qorshaha aan leeyahay ama kawax ahaan kawax ahaan dhul ay leedahay waxaa weeye inay documentis ay u sameyso ama i d si mataqaanaa wada shaqeynta ay mataqaanaa ay noogu muhiimsanaato aan iskaga warqabno mar walba arrintaasna kolley waxaa loo gudbi karaa asdhigi karaa kolley mataqaanaa khatar walba oo dhulka lidku ah taasaan loo gudbi karaa inaan is ogaano iskala warqaadno mataqaanaa xaalad walba markaas soo korortana aan kala warqaadano idga markuu qaato wuxuu noqonaa qof dowladda hoose ka rajistar garaysan leh i d number galfeel khatar walba markaa aniga dhulka nooga imaatane way way yaraanaysaa khataraha badanoo hadda dhulka ka imaanaa way yaraanaan sababtoo tahay dalaal inta ugu badan hadda soomaalida ay mataqaanaa ay u tagaan ama ay u dhexeeya ninka dhulka gadanayo iyo ninka gadanayo waa dalaalka marka muhiimadda aan ka leynahay waxa waaye documentis inuu lahaadaa galfeel lahaadaa anigana wada shaqeyntayna ay noo noo hagaagtaa nidaamkan aqoonsiyada loogu sameynayo dilaaleyda dhulka iibisa ee beledweyne ayaa yareyn doona isqabqabsiga la xiriira dhinaca dhulka